ololo nadaafadeed ee lagu suubi xaafado magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo welibaha ay kuwa isku kaadladayeen qaybo shalduwan ee bulshada magaalada iyo kambaniga hiiraan west management center walibana ujeedka lagula hayo ololo nadaafadeed haye sidii reed lahaanka naga lahay bilicda magaalada waana loonku horseeda lahay cudurada faafo ee ku dhalado qashanka sida dhilmaanyada iyo weliba shubanka waxaana ku mid ah howlwadeenada kambaniga hiiraan west management center iyo bulshada qaybta ku hayti ololo nadaafadeed iyo weyba ku hadaleena ujeedka iyo weliba muhiimada laku leeyey olologu nadaafadeed iyoona maamulka degmada ku codsadeen in lakula qeyb qaada hasaarowka bilicda magaalada bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ku hadlaayo magaca kambaniga hiiraan west management waxaan maanta ololo nadaafadeed ka samaynaynaa luuqi oo ku yaallo maqaayadda cusub ee rays luuqan in badanaa aragnay micnaha ayadoo qashin bulshadii qashin saa'id ah ay soo dhigeen marka waxaan go'aansannay inaan micnaha aan ka shaqayno maadaama uu ku yaallo meel muhiim ah ay u dhow yihiin ganacsiyo iyo maqaaxi laga furay hadda uuna micnaha saaran yahay laamigii waxaan maanta go'aansannay inaan micnaha ka shaqayno nadaafaddiisa waa ujeeddaan waxaan waxaan maanta micnaha ka shaqaynaynaa nadaafaddiisa qashin saa'id ahaa micnaha yaalay luuqaan oo ka wada meeshaan ololo nadaafadeed waxaad shacabka ka codsanaynaa inay ka yareeyaan qashinka sidaa ogtihiin qashinku waxuu aad ugu soo horjeedaa nadaafadda iyo caafimaadka marka meeshaan dhowr jeera waxaa ku bixinay in la hagaajiyo oo lacago ku bixinay dadkii way soo celinaan marka waxaan ka codsanaynaa dadka oo ilmaha ama qashinka usoo dhiibaayo inay micnaha yareeyaan ay qashinkooda maarmeeyaan kambaniyaalaa jiro oo qashinada dadka qaado marka inay la xiriiraan ayna ku soo shubin meelaha qashinka wallaahi halkan oo aad iyo aad u dhib badnaa jirtay oo maritaankeeda ama qofka xataa caafimaad ahaan ma wanaagsano dadkana dhowr jeer waa laga wacyigeliyey dad wax maqlaan maan marka dadka waxaan ka codsanaynaa inay micnaha xakameeyaan qashinkooda waxooda annaga ku ganacsanno luuqaan iyo aaggiisa argada qashin badan aa yiilay maalin walba waxaa la keenaa qashin jawaanna ku jiro urow nagu dilay wasaqow nagu dilay kambanigan saaka noo yimid waa mahadsan yahay boqolkiiba boqol oo qashinka xisaaban nadaafadda xisaaban annagana waan u begnay markay qashinkii qaadeen sidaasaan u soo dhoweynay kambanigan hiiraan hadda maanta haddii aad martid goobiyaa hore ugu soo shaqaynayna waa sidii iyo si ka daran qashinka sidiiaa loo soo dhigaa waxaa waaye waana meelo muhiim ah oo dadweynihii ka dhexeeyo oo lawada isticmaalaayo marka bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne kambaniyaa joogo la shaqaynaayo diyaar u ah inuu qashinka ka maareeyo waxaa waaye inay kambaniga micnaha ay la soo xidhiiraanay la shaqeeyaanaan ka codsanaynaa haddii kalena micnaha ay aysan u soo dhiibin ilmo yaryar qashinka sababtoo ah unug haddaa qashin intaa usoo dhiibto aad lacag yar soo siiso meelahaanoo kaleetoodoo qashinka soo dhigayaa bulshadii iyo magaaladiina dan uguma jirto marka waxaa waaye waa yaanan qashinka ilmaha loo soo dhiibin qof walbeetood annagaa diyaar u ah inaan u shaqayno haddii ahaan lahayd guri haddii ahaan lahayd goob ganacsi waxaan diyaarunaha inaan qashinka mar walbeetood aan ka maarayno kambaniga hala soo xidhiiraano qashinka iyo meelahaan soo dhigaayaanne ilmaha u soo dhiibayaanne ha ka waantoobaano insha allah wallaahi waa meel micnaha dadweynihii ka dhexayso muhiim ah waa meel ay dadweynaha qaar ay isticmaalaan ay maraan waxaana ku dheggan ganacsiyo waxaa nugu dheliyey micnaha inaanan ku fiirsanin micnaha nadaafad xumadan magaaladii qashinkine waa maalinba maalinka ka dambaysa wuu sii saa'idaayay micnaha dadka way soo dhigaayaan ololooqun yahay koo markaasi ishilaqaangayo unsuubyeen bulshada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan